wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweynna warka duhur
golaha ammaanka qaramada midoobey oo ansixiyo howlgalka hadmise bedelaya amisom
saraakiisha ciidamada danab oo sheegay inay howlgallo ku burburiyeen goobo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab
dowladda federaalka oo war ka soo saartay go-aanka golaha ammaanka ee howlgalka admis
liiska xildhibaanada cusub oo lasoo saaray iyo shakhsiyaad uu ka mid yahay taliyihii hore ee nisa oo laga reebay
ra-iisul wasaare rooble oo caddeeyey mowqifkiisa ku aadan natiijada xildhibaanada cusub ee markaasi shaaciyey
madaxweynaha puntland oo magacaabay taliyaha booliiska qaybta gobolka karkaar
ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka galmudug iyo ciidanka danab oo howlgal qorshaysan ka fulaya deegaana ka tirsan koonfurta gobolka mudug
qodobada soomaalida ka baxsan ee warkeena aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
waa madaxweynaha ruushka oo hanjabaad kale u diray dalalka reer yurub
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa duhurnimo jimco ah taariikhdu waxa ay ku beegan tahay kowda bisha afaraad sanada laba kun labaiyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaayey warkeena duhur iminkana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsana aan ku bilowna qodobka ugu horeeya golaha ammaanka ayaa waxay ansixiyeen howlgalka admis ee bedelaya amisom golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa cod la isku raacay ku ansixiyey howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midooda afrika ee soomaaliya ee loo soo gaabiyo admis oo bedelaya howlgalka midooda afrika ee haatan ee amisom qaraar lagu meelmariyey howlgalkan cusub ayaa lagu xusay in ay markaasi si aayar aayar ah loo markaasi dhimayo shaqaalaha howlgalka oo haatan ah ilaa laba boqol oo kun oo isugu jira military boliis iyo shaqaalo rayda ilaa la gaarsiiyo eber sanadka labada kun labaataniyo afarta howlgalkan cusub ee admis oo bedelaya howlgalka amisom oo waqtigiisu markaasi ku ekaa khamiistii shalay ay ahayd ayaa ka shaqeyn doona inuu u diyaariyo laamaha ammaanka ee soomaaliya inay la wareegaan mas-uuliyadda amniga dalka sida ay baahisay wakaalada wararka e f b dalka isutaga imaaraadka carabta oo bishan hayay xilka madaxweynaha golaha ammaanka ee wareega ayaa ku dhawaaqay in qaraarkan la meelmariyey kadib bilo badan oo markaasi lasoo yeeshay wadahadallo wax ku ool ah bilowgii bishii hore ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobe wuxuu markaasi taageeray sii socoshada howlgalkan isagoo ku taliyay in howsha dhimista loo qeybiyo ilaa afar weji
ciidamada danab ayaa waxa ay fuliyeen howlgallo ay sheegeen in ay ku burburiyeen saldhigyo dagaalamayaasha al-shabaab ay ku lahaayeen jubbaland ururka shanaad ee guutada lixiyo tobanaad ee ciidanka kumaandooska danab oo garab ka helaya ciidamada nabad sugidda maamul goboleedka jubbaland ayaa fuliyey howlgallo wadajir ah kuwaasi oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose howlgalka oo ahaayee mid si weyn loo qorsheeyey ayaa waxay ciidamada huwantaha ay sheegeen inay ka fuliyeen deegaano ay ka mid yihiin buurqaylo wartabiilow maduulow cabdidhoore iyo sidoo kale beerxaani oo ka wada tirsan gobolka jubbada hoose sida ay sheegeen saraakiisha howlgalkani qaaday ayaa waxa ay intaa ku dareen in ay burburiyeen saldhigyo ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanadaasi waa sida ay hadalka u dhigeen saraakiisha oo la hadlay warbaahinta ayaa waxaa sidoo kale intaa ay ku dareen in howlgalku uu sii socon doono tan iyo inta dagaalamayaasha al-shabaab ay ka saarayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka jubbada hoose al-shabaab ayaa waxa ay sidoo kale waa dhanka al-shabaab wax war ah kama soo bixin balse saraakiisha ciidanka horkacisay ayaa intaa waxa ay ku dareen in ay khasaare gaarsiiyeen dagaalamayaasha al-shabaab
dowladda federaalka ayaa war ka soo saartay go-aanka golaha ammaanka ee howlgalka admis dowladda federaalka ee soomaaliya waxay soo dhaweysay qaraarka golaha ammaanka ah ee tirsigiisu yahay labaatan iyo lix labaatan iyo sideed ee sanadkan labada kun labaatan iyo labada ee ku saabsan waajibaadka cusub ee howlgalka midooda afrika ee amis oo ah admis uu si wadajir ah u meelmariyey dowladda federaalka soomaaliya waxay sheegtay inay ka go-an tahay inay si buuxda u xaqiijiso wareejinta mas-uuliyadda amniga ee admis oo lagu wareejinayo ciidamada ammaanka soomaaliya waajibka cusub ee admis waxa uu ka turjumi doonaa khatarta sii kordhaysa ee dagaalamayaasha al-shabaab iyo in la abuuro ciidamo badan oo gurguura si ay u taageeraan ciidamada ammaanka soomaaliya ee dhanka howlgallada dowladda federaalk ee soomaaliya waxay ku ammaantay xubnaha golaha taageeradooda intii ay socdeen doodaha farsamada waxayna rajeynaysay inay si dhow ugu wada shaqeeyaan xaqiijinta hirgelinta wax ku oolka ah ee admiska markaasi si loo gaarsiiyo qorshaha kala guurka ah ee soomaaliya ee hadda iyadoona dalka soomaaliya la ogyahay marxaladda uu ku jiro inay tahay marxalad doorasho oo mid
liiska xildhibaanada cusub ayaa la shaaciyey xili laga waayey qaar ka mid ah kuraas la doortay kuwaasi oo laga reebay gebi ahaanba xildhibaanada cusub ee natiijadooda ay soo saareen guddiga doorashooyinka guddiga doorashada heer federaal ayaa waxa ay xalay ku dhawaaqeen natiijada kuraasta baarlamaanka kow iyo tobanaad ee labada aqal waxaana liiska ka maqan kuraas horey loo doortay kuwaasi oo aan lagu soo darin kuwa haatan ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka warqad ka soo baxday guddiga doorashada ayaa lagu shaaciyey in liiska xildhibaanada lasoo doortay ee dowlad goboleedyada waxaana sidoo kale laga waayey liiskaasi fahad yaasiin taliyihii hore ee nisa kaasi oo horey kursigiisa guddigu ay u hakiyeen waxaana dood weyn ay ka dhalatay ee liiskani lasoo saaray sidoo kale kuraasa kale ayaa ka maqan xubnaha la shaaciyey kuwaasi oo guddigu ka reebeen waxaana horey loo sheegay in aan loo marin hanaanka saxda ahay ee doorashooyinka guddiga doorashada ee heer federaal ee fiid ayaa sidoo kale waa guddiga doorashada heer federaal ee fiid xogeyaasha golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa si wada jir ah ugu dhawaaqay natiijada doorashada golaha shacabka iyo sidoo kale aqalka sare waxaana ay shaaciyeen xildhibaanada lagu soo doortay shanta dowlad goboleed iyo sidoo kale gobolkani banaadir kuwaasi oo laga waayey kuraasta qaarkood kuwaasi oo horey loo doortay waxa ay mas-uuliyiintani oo warbaahinta la hadlay kadib shaacinta natiijada ay sheegeen in haatan ay waa xubnaha laga reebay kuraastani ay yihiin kuwa dib loogu noqon doono amase dib loogu laabanayo natiijooyinkooda waxaana ilaa iyo haatan ka maqan liiska la shaaciyey xildhibaanada waa xildhibaano lasoo doortay uu ka mid yahay taliya fahad yaasiin waa taliyihii hore ee nisa fahad yaasiin kaasi oo doorashadiisu ay ka dhacday amase lagu doortay kursigiisa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaasi oo deegaan doorashadiisu ay tahay ciidamada danab iyo kuwa galmudug oo wada ayaa howlgal wadajir ah waxa ay ka fuliyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka galgaduuda
howlgalladan ciidamadaas ay wadajirka ugu sameeyeen dhanka galgaduud ayaa ahaa mid lagu xaqiijinaya ammaanka islamarkaana looga hortagaya falalka ladigu ku ah ammaanka ee mararka qaar ka dhaca halkaas waxaana ciidamadu ay sheegeen in inta badan ay yihiin howlgalladan mid ay laba jabaari doonaan si looga hortago weerarada mararka qaar gaadmada ay soo qaadaan dagaalamayaasha al-shabaab iyadoona mas-uuliyiinta halkaas ay sheegeen in mararka qaar ay jiraan in weeraro ay dhacaan hase yeeshee ciidamadu waxay markaasi kula dardaarmeen inay adkeeyaan goobaha markaasi muhiimka ah ee laga filan karo inay ka dhacaan falalka lidigu ku ah ammaanka dalka
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya iminkana qodobada dibadda madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa dalbaday amase dalalka reer yurub waxa uu ugu hanjabay in uu weeraro culus uu ku qaadi doono maadaama ay kasoo horjeedaan dagaalka gardarada ah ee uu ku qaaday dalka ukraine putin ayaa sidoo kale sheegay inay qasab tahay in dalalka reer yuruba ay akoonno ka furtaan bankiyada ruushka oo lacagtooda ay waa lacagtooda gaaska ay kaga iibsadaan tallaabadan ayaa waxa ay durba ka hor yimid dalal badan oo qaaradda yurub ku yaala iyadoo jarmalku uu sheegay in ay tahay midani mid gardaracad ah go-aanka putin ee khamiista ayaa dalalka yurub ku kalifay in ay waayaan wax ka badan saddex meelood meel ka mid ah gaaskii ay ku tiirsanayeen waxaana jarmalka oo ah dalka sida aadka ah ugu tiirsan gaaska ruushka iyo sidoo kale imaaraadkuba ay qorsheeyeen in ay si deg deg ah u raadsadaan suuqyo kale oo ay ka heli karaan gaaska naaftada tamarta ayaa ah awoodda ugu badan ee putin uu haysto isagoo isku dayaya inuu arinkaasi kaga jawaabo cunaqabatayntii reer galbeedku ay kusoo rogeen bankiyada dalka ruushka iyo sidoo kale shirkadaha ganacsi iyo ururada ku xiran dowladda putina waxaana taas beddelkeeda uu haatan cunaqabatayn kaga dhigay madaxweynaha ruushka in ay gaaskiisa si qasab ah u iibsadaan dalalka reer yurub iyo sidoo kale reer galbeedku
waa tahay guud ahaan intaas ayaan ku saafmeeraynaa warkii duhurad ka dhageysanaysa radioga dalsan alcadaala ayaa soo saaray wadijirna waa idinkugu aqrinaynay cabdaawa farsameyne warka lamid intaa dib ugu kulmi doono nabadgelyo
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel